في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح
الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد درس كان نوضا بأي رمضان تن وحين كهض إن شاء الله الزكاة الله يقان زكاة الفطر وزكاة البدن أو زكاة الرؤوس أو زكاة الرقاب أفرت مقعبة ولا هذا sekada ramadaan marka laga afuro la bixiyo ama jidhka laga bixiyo ama madaxa ama qoorta toddobiyo toban qodob baynu ku soo ururin doonaa insha allahu axkaamteeda ama su-aale aynu ka dhigno sakaad fidri maxaa looga jeedaa waa sadaqo la bixiyo marka ramadaan laga afuro qadarkeedana aynu sheegi doonno insha allah muddadee la waajibiyey waa sanadii labaad waxaa la isweydiin karaa xukunkeeda ma sunaa mise waa faral mae waa faral sida sekada xooluba faral ay u tahay ayay iyaduna faral u tahay xadiidka saxeixa ibnu cumar uu warinayo ayaa daliil u ah farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin aw saacan min shaciirin calaa kulli cabdin calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslimiin nebigu wuxuu waajib ka dhigay sekada ramadaan marka laga afuro loo yaqaan sakaad fidriga waana saac saacana waynu sheegi doonaa qadarka uu yahay waa timirtii iyo heedda bahasha la yidhaahdo dadka laga bixinayaana waa qofkii xorta ahaa addoonkii labkii dhadigii muslimiinta o dhan su-aasha kale waxa weeye saddexaad maxaa ku jira ama siraha ku jira in la qaado sekadan laba faa'iidaa ku jira midna mujtamac ay usoo noqonaysaa faa'iido midna qofka nebigu wuxuu waajibiyey sekadan waa farada rasuulu llaahi zakaata alfidri duhrata lisaa'imi min alaqbi warafath wa ducmata lilmasaakiin masaakiinta gurmed bay u tahay oo maalmahaa xoolo badan bay helayaan siiba maalinta ciidda sadaqadii marka loo soo ururiyo qofkii soomanaana ilaahay wuu ku nadiifinayaa markaa kii bixiye kii la siiyey labaduba way ka faa'iideen sekadan yaa laga bixinayaa waxaa laga bixinayaa qof kasta oo muslima waayo calaa kulli muslim buu nebigu min almuslimiina markaa qofka bixinayaana waa inuu helayo qofkan kalena waa inuu muslim yahay ama qaangaar ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado agoon ha ahaado ha waalaado qof walba waa laga bixin waxaa culimmada qaarkood ay isweydiiyaan qof ilmaha yara uurjiifkai caloosha ku jira laakiin daliil ma laha kaasi qowlka raajixayna waxa wey inaan waxba laga bixinayn inkastoo cusmaan ibnu cafaan iyo axmed ibnu xambal iyo qolyo caynkaasi ay yidhahdeen waa laga bixinaya haddana qowlka raajixa waxa weeyaan ibnu mundirna ijmaacba uu ku sheegay inaanay ilmaha caloosha ku jira ku waajibayn ifkaba umuu soo bixin sekadan iyadaa ma loo shardiyaa sidii xoolihii nisaab in maalan qofku nisaab wax sakagala haysto waxba looma shardiyo liannahu qaala sala allahu calayhi wasalam cala almuslimiin muslimiintao dhan buu caam yeelay marka qofku inuu xoolo seko xoola uu ka bixiyo haysta waxba shardi maaha isagunbaa loo shardiya habeenkaa iyo maalintaa waxa uu cunaya wax ka soo hadha inuu haysto dayn haddii qofka lagu leeya sekadan miyay hor joogsanaysaa maya addayn lmuajal laa yamnacu wujuuba zakaat lfidr sakaat fidrigii ma hor joogsanaysa haddii dayntu wakti leeday oo aan iminka lagu haysanin haddii lagu haysto laakiin de waad iska bixin qadarka waajibayaa waa intee saac baa ku sugan xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam saacu wuxuu ahaa wax sida dhiilka oo kale ah oo lagu miisan jiray berigaa hore raashinka laakiin markii la qiyaasay qadarkiisa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay laba kun iyo boqol iyo lix iyo toddobaatan galaam inagu laba ka laba galaan iyo barh baynu bixinaa ama laba kiiliyo barh wayba ka badantay ma laga badin karaa mise waa in lagu xadidaa un saaci wuu ka kordhin karaa qofku ilaahay baa wuxuu uhi faman tadawaca khayra fahuwa khayrun lahu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ninkii sakada bixinayay ee bixiya wixii lagu lahaa wax ka weyn ama ka shilis wixii aanu kugu lahayn noocaas u ahaa kana wuu ka wen yahay laakiin waa kaa aqbalaynaa ilaahayna wuu ka ajir siinaya sakadan iyadaa noocyada laga bixinayaa waa noocee raashinka waxaa laga bixinayaa ilaa toddoba nooc oo waktigaa laga bixin jiray iyo wixii la mida hadda timirta heedda sabiibka caanaboodaha baasha la ydhaha qamadida sareenka garowga ama masagada intaasaa laga bixin jiray berigaa hore iminkana dee bariiskii iyo baastadii iyo daqiiqdii iyo timirtii iyo waa laga wada bixin karaa wixii aan ahayn saliidda iyo sokorta qodobka koob iyo tobnaad qiimaha ma la bixin karaa maya lacagnimo laguma bixin kara waa raashinuun nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku bixiyey raashin dadkana fara inay ku bixiyaan xikmadda wallaahu aclam miskiinkaa jecel weligiiba ha jeclaado wuxuu nebigu jeclaadun baynu jecellahay markay laba arrimood taagan tahay adiga dantaada iyo danta miskiinka dee diin ahaantaada horeynaysa faralku siduu sax ku yahay unbaad ku fulinaysa nasiib wanaag innagana dee masaakiintu maba diidaan iminka raashinoo baahi baa jirta baahidiiba aada u badanba goorma ayay sekadani waajibaysa muslimiintu waxay isla waafaqsan yihin habeenka ciidda mar haddii la afuray ila min alfidri buu nebigu marka laga afuray min fidri ramadaan kol haddii ramadaan laga afuray iyo faradabaa isku xidhan wuu waajibiyey waktiga laga afuro ramadaan markaa kol haddii habeenkaa ciidda la gaadho waa waajib sekadaa iyadaa ee sekaad fidrigaas waktigaasay waajibaysaa waktigaa ay waajibka tahay baana fiican in la bixiyo yowma alciid ayaa asxaabtu leeyahy maalinta ciidda aimada shaaficiyada waxay leeyihiin maalinta ciidda kol haddii la yidhi dee subaxa un kuma ege ilaa maalinka oo dhan waa la bixin karaa oo xataa intii la tukaday kadib waa la bixin karaa cala alcumuum sida fadliga badani waxa weeye waktigu nebigu bixin jiroo ah intaan ciidda loo dareerin sekadan iyadaa ma laga sii horraysiin karaa waktigaa de horta sida afdalkaa waynu soo tilmaannay laakiin culimmada in badan oo ka midii waxay leeyihiin kol hadday seke tahay sekaduna laba sabab ay lahayd sababkii hore ramadaan buu ahaa sababka labaadna ciid buu ahaa marka ramadaan ay soo gasho ama ramadaan dhexdeeda waa la bixin karaa qayb kadi waxay qayb ka midii waxay soo qaadanayaan salafuna saalix iyo asxaabta qaarkood oo bixin jiray sekadan laba saddexda cisho marka ay ciidda ka hadhay laba saddex cisho adugu waxay u badan yihiin in la sii qadimi karo bisha dhexdeeda afdalkun ku dadaal oo ah subaxa ciidda sekadan iyada ayaa la siinayaa waxaa la siinayaa fuqarada iyo masaakiinta labadaa qolaa waktigii nebiga la siin jiray kuwaasaana loola gurmanayaa sidaasaanay muslimiintu isku waafaqsan yihin ee waxba lala raadsan maayo sideedii qolo ee aayaddu ay sheegtay kuwii daymoobay iyo kuwii islaamka lagu soo dhoweynayey waxaa wax badan ka gaarhi maysee labadan qole aada u xayraankayna hortaagan fuqarada iyo masaakiinta waasaa lagu aamusiinaya lagu khaarajinaya sekadan yaan la siinaynin haddaynu aragna ciddii la siinayo shan qolo adugu markaad bixinaysa shan qolo siin maysi shan qolo ma siinaysi ama aynu nidhaahnaba lix qolo qof horta waxhaysto oo dee isagu iska ladan lama siinayo arrintaasi waa yaro qaladoo innaga qof iskaba ladan baa la siiya markaasuu isna iskaga bixiyaa oo mid kaleoo iska ladan siiya markaa waa la isku wareejiyaa sax maaha taas qofku kol haddii uu iska fiican yaho haysto masaariiftiisa haysta lama siinayo gaalkiina lama siinayo waalidkaaga ma siinaysid aabbo iyo awowgo hooyo ayeeyo dadkaa waalidiinta ku ah carruurtaadana ma siinaysid carruurtaadu dee haddii ay waxla yihiin sidaada kale waxusii sadaqadii sunnaha ahayd sii carruurtaadi iyo dadkay sii dhaleen oo dhamm waa kuu carruurun waxaan la siinaynin oo kale xaaski xaaskaaguna masaariif bay kugu leedahay taasay ku kaaftoomaysaa laakiin sakaatu fidriga ma siinaysid gabadhu ma siin kartaa ninkeeda hadduu baahan yahy iyada haabaa la leeyahy leannahu kuma waajib ah waajib kuma aha masaariifta masaariifta ninkeedu waajib kuma aha waa shan qolo meelaha taqriiban marka la isku soo celiyo sakada yaan la siinaynin halkaasaynu kaga baxnay markaynu nidhi gaalka de gaalkii waxaa ka mid a murtadkii hadduu midkani diinta caayo kan ardaaga kula jooga ad istaqaanaa diintu buu caayo ilaahay buu caayo waaba reerkiina waa in adeerkaaba lama siinayo meel kale ma la geyn karaa miyiga iyo magaalooyinkaa kale baahan iyo waxaa la isku waafaqsan yahay haddii halkan sakaad fidriga lagu bixinaya baahidu ku yartay oo dadku iska ladan yihiin waa la qaadi karaa sida dadka debadaha jooga oo kale dadkeenna debadaha jooga waa laga yaabaa qofka hadduu idhaa intan raashino qaado inuu idhaahdo war raashin uma baahniye meelaha gee oo dadku ay iska wada haystaan bariiska ayaa waxaa la yara cuncunaya taa waa la isku waafaqsan yahay saa daraaddeed dadka debadda jooga oo kale halkan ay usoo dirayaan lacagta raashin baa lagu iibinayaa fuqarada iyo masaakiinta la siinaya laakiin dad baahani kol hadday kula joogaan sida fiicani waxa weeye inaad halkan ku bixiso aada joogto dadka laga bixinaya halkay joogaan waa in lagu bixiyaa kol hadday fuqarada iyo masaakiintu halkaa joogaan laakiin waxaa culimmada qaarkood sheegayaan haddii dad qaraabo ah oo aada usii baahani meel kaa durugsan ay joogaan waa loo diri karaa sekadani haddii ay ku dhaafto ma lasoo qalaynayaa mise saasay ku dhaaftay maya waa waajib maalintii ciidda haddaanad bixinin oo ay ku dhaaftay waktigaasi fursa fursadaasi ku dhaaftay fara lagugu leeyahay wey waa sidii sekada xoolaha oo kale daynta dayntu ma duugowdo nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fa daynu llaahi axaqu an yuqda daynta ilaahay baa ku habboon in la bixiyo markaa qofkiiyuu u qaadanin hadduu maalintii ciidda iyo rabadaan iyo sakaatu fitrigii seegay in la iska daynayo ee waa inuu qofku markuu xusuusto bixiyaa dadkana sidaa loo sheegaa oo qofku uu ka gaadhsiiyaa xataa hadduu subaxii ciidda ilaaway maalinka ciidda waa inuu ka gaadhsiiyo faralkuna in loo dhaqsadaa buu mudan yahay oo la ilaaliyo markaa toddobiyo tobankaa qodob ama siddeed iyo tobankaa ayaynu kusoo ururinaynaa wixii su-aala ka iman lahaa sakaat fidriga wahaadaa maa aquuluhu waastaqfiru llah dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo khaatumada allaha inoo hagaajiyo cisi iyo sharafna allaha inoo allahayna siiyo cibaadada alla allaha inaga aqbalo dadka bukana allaha caafiyo muraadkeennoo khayr lana allahayna siiyo dad iyo duunya waxaynu haynana allah inoo barakeeyo hainoo hagaajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam subxaana rabbika
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة